asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dhegeystayaasha madasha aad soo dhawaada madasha lixdan halkanaad nagala socotaan waa madasha lixdan oo aalaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha iyo amuuraha bulshada ee soomaaliyeed waxaa maanta madasha marti noogu ah dhalinyaro soomaaliyeed oo ku xaniban qurbaha gaar ahaan waddanka maraykanka oo la rabo in laga masaafuliyo waddanka markaasi ay dhibkooda iyo wacyigooda ummadda soomaaliyed ula qaybsadaan una sheegaan waxaan maanta marti noogu yihiin madasha waxaa dhallinyarada ka mas-uulaha oo u odaya ayub cabdiraxmaan ayub cabdikariim ayubow kusoo dhawo walaalo mayga
magacayga waa ayub dhalinyarada badan baa la joogta uu kamid yahay awaan sharmaake warfaha guuleed mukhtaar cabdi xasan cabdullaahi dheere faysal iyo dhalinyaro badan oo kale oo meesha igula xiran ilaana dhibaato ah waxayna diyaar maanta waxayna diyaar maanta u yihiin in mid walba uu cabiro dhibaatada iyo saameynta ay ku hayaan meeshan ay xabsiga ku dhex qabaan ay qaar mas-uuliyiinta soomaalida ee dawladda ay kamid tahay ay ku hayso waan gartay marka meesha aad joogtaan ayubow waa maraykanka waa gobolkeebaad malaynaysaa marka aad isleedihiin gobolka waxaan joognaa alabama magaalo la yidhaahdo gaadsa waan gartay marka dhammaantiin ma isku wada case baa tihiin oo isku wada marxalad baa tihiin mise siyaabo kala duwan baa meesha isugu timaadeen dhammaantayo isku case baanu nahay marka laga reebo shaksiyaad kooban oo ilaa laba iyo ah oo waddanka laga soo dhex qatay inta kale waxaan nahay dad dhalinyaro ah oo kasoo gudbay xadka maraykanka uu la wadaago mexico waan gartay oo marka ileni elian status ahaan baad meesha la isugu kingeeyay ilaa tiradina waa intay tiradeo hadda waxay gaaraysaa conton iyo abaf weeye awal lixdan baan ahayn habeen hore asbuuca inta lagu jiray waxaana laga qaaday laba iyo toban qof oo lanoo sheegay in loo dhibood kareynayo magaalada muqdisho iyaga iyo tiro kale oo badan gaarayana sagaashan qof haatana lagu hayo xero ku taala jina diyaarad diyaarana loo sheegay inay jirto oo lagu qaadayo muqdisho marka waa sida hadda tirada halkan ku hartayna waa ilaa contumeyo marka contumeyihiin ayago isku meel baa wada joogtaan isku isku kaan baa joogtaan qaybo qaybuhu waa kala duwan yihiin laakiin dabaq hal dabaq baan ku wada jirnaa oo mataqaanaa magaalada gaartan ku yaala oo ay shariif companyga la yidhahdo gacanta ku hayaan waan gartay waa runtahay oo detection centersko inta badan private companies baa gacanta ku haya ayago wax xidhiidha ma la samayseen safaaradda soomaalida ay ku leedahay waddankan waan isku dayna inaanu la xidhiidhno safaaradda soomaaliyeed ee waddankan soomaalida ay ku leedahay ninka kula hadlaya waa nin la yidhahdo simaarke laakiin nasiib daro dhibaatana haystaa waxay tahay safaaradaba howlwadeenadeeda iyo dadka ka shaqeeyaba dad af soomaaliga yaqaanaba maaha waa dad khasab nooga dhigay inaanu luuqadda ingiliishka ku hadalno annaguna dad luuqadda ingiliishka dhammaantood si wanaagsan u yaqaana ma nihin saa daraadeed safaaradda sooma soomaalida xidhiid aan hadda weyn oo la leenahay ma jirto iyadaanan saaraynaa in aanay kala hubsan xataa hubsan oo aanay wareysan muwaadiniinteeda loo celinayo wadankii sida dawladaha duniduba sameeyaan si fudud oo oo aan maaragtay kafiirsi lahayn noogu sameeya warqad yar oo shaambada safaaradda ku taalo oo qofka loo sameynayo aan lala hadal lala kulmin la xaqiijin xataa inuu yahay muwaadin u dhashay dalka loo wado sida dunidu samayso marka safaaraddu wax xiriira oo hadda aan la leenahay ma jirto waa jeclaan lahay inaan safaarad noo adeegto baahida iyada fahmaysa aanu helno laakiin taasi meesha kama jirto walaal aad baad walaal umahadsan tahay sharmaarko markaa dhibaatadayna haystaa waxa weeyaanba adinka iyo safaaraddii idin matelaysaabaa u baahan laydin kala turjumo ha taasi waa ko midda labaad waxa weeyaan safaaradda iyadu hadda waxa ay dhibaataa ka haysato dadkii sababto iyadii baa dadkii celinaysa oo meeshan waa xabsi dad badan baa ku xiran adduunyadii oo dhan baa ku xiran china ku xiran ruush baa ku xiran west africa oo dhan baa ku xiran dhammaantoodna safaaradahoodii way ka furan yihiin waddankan iyaga oo fahamsan duruufta iyo baahida muwaadiniintooda waddankan soo galay ee baahida u qaba shaqada iyo nolosha iyo amniga islamarkaana ka taxadaraya oo dareensan faa'iidada ay dadkani soo gelin doonaan mustaqbalka waddankoodii hooyo kama qeyb qaataan in qof dalkooda u dhashay oo ilaa iyo saddex iyo toban waddan soo jaray oo soo tahriibay oo reer danyara kasoo jeeda wax alaale wixii uu haystay soo isticmaalay islamarkaana laba sano iyo saddex sano xirnaa in dib loogu celiyo waddankiisii oo aanu garanayn meel wax ka bilaabo baahidaa iyo dareenkaa safaaradda soomaaliyeed ma laha cagsigeeda nin baa noo yimid anaga qunsulka soomaalida ee sheegaya maalin dhaweyto laba iyo tobankii bishii january wuxuuna noo sheegay in uu khasab nagu celinayo oo xataa iska daa wax kale uu silsilada nagu xirayo muqdisho naga dejinay haddaanu diidno oon soo codsan weyno oo aanu dhihi weyno safaaradda yadaa naceliya haddaanu dhihi weyno inaanu weligeyga xirnaanino kama dambeysna aan una xirxiri doono na celin doono ma garat
aada iyo marka walaala wuxuu idin leeyahay idinku waa inaad safaaradda ka codsataan inay saf- in laydin celiyo saas idin ku dhigaya miya safaaraddeena celiya aad tidhaahdaan kabacdina sidaa laydinku celiya misaasuu ka dhigaya
saasuu ka dhigayaa dabcan ha haddii kale waad xirnaanaysaan buu kuleeyahay annaguna dee maba rabnaba inaan noqono sababtoo imika meelaan wax ka bilowno ma garanayno laba sanaanu xidhannahay saddex iyo toban waddan iyo afar iyo toban waddan baanu kusoo marnay waxayagii reeraayagii maaragtay dayarta ay haysteen oo dhan baan soo isticmaalnay waxaanu waddankayga iyo dadkayagii gelinayna waa fara badan haddii nala sii daayo oo ay safaaraddeedu ka qayb qaadato in nala sii daayo oo nala fasaxo laakiin taa cagsigeeda safaaraddii baa waxa ay ka shaqeynaysaa in maxaa la yidhahdaa ay nala celiyo oo ay waddankiina geyso waddankayga waa jecelnahay laakiin waddankayga waa usoo shaqo tagnay dhaqaalaha soomaalidana waad ogtahay walaalo wuxuu ku xiran yahay boolka dollar ee banaanka laga diro qoysas badan baa maaragtay ku nool arday badan oo umad badan baa iskuulaadka ku dhigta marka waxa weeyaan wax aan caqligu gelaynin dawlad waddan aada ogtihiin dadka ku celinaysa oon gacanta ku wada haynin islamarkaana qorshe iyo plan aan uhaynin dhalinyaro laba sano iyo saddex sano xirnaa oo hadda muqdisho ku wado waa ayaan daraan odhan karnaa
waan gartay walaala marka taasi waa xaggii sharciga marka meeshan aad imika degan tihiin nolol ahaan sidee bay idinku tahay oo sideed u- ula macaamishaan dadkan idin haya oo wax dheeri dheeriya ma ku qabtaan
wallahi walaal horta dee horta waxaan kugu sheegaya horta waxa weeyaan soomaalida dhulkeeda xabsiya ma laha oo dhulkeena xabsi ma lahayn oo laysku xidha ma lahayn waa de- haddii dee wax dhacaana dadkeenu iyaga si maaragtay xeerta jaba ku dhamaysan jiray soomaalida marka xabsiyada lama aanay qabsanin marka imagine garey adigu mada awaal qof soomaaliya oo laba sano xiran oo aan wadkiisiina hore looga soo helin halka way adag tahay lama mid ma nihin dadka kale ee maaragtay lasoo xidho lamid ma nihin marka meesha waa xabsi way iska adag tahay waa meel aad qol isaga jirtid waa meel ay kooban tahay maaragtay Waa.
waktiga aada xorta tahay ay kooban tahay waa meel ay adag tahay xataa inaad xiriir la samaysid dadku jecel iyo familkaaga iyo qoysaskaagii iyo maaragtay waalidiintaadii Waan Eh, gartay.
xabsiga kaaga sheekayn maayo waan gartay walaal waan gartay ilaa horta ha idiin fududeeyo ilaahayna ha idinka sabata bixiyo intiina meesha wada joogta imika n qoysaskoogii ama ehelkoogii ma ka wada warqabaan mise qaar kiin aan la ogeyn baa jirta inay meeshan joogaanba
waa rag way isku jiraan waa iscaawinaa anagu dee rag soomaaliyaan nahay oo geyga soomaaliyeed dacal ilaa dacal ka yimid waa iskarab qabanaayo waa isku daynaa inaan reeraha iyagii la xidhiidhno alxamdulilah sida xidhiidhka waanu ku yara fiicannahay laakiin dad baa jiri kara aanay reerkooda meeshuu degan yahayba aanay teleefon lahayn nin baa wuxuu ka iman karaa meel baadiya adulaadka baydabo ama maxaa la yidhahdayey muqdisho baadiyaheeda ama gobolada dhexe baadiyahooda ama waqooyiga meel unbuu ka iman karaa marka aan xidhiirku saamaxaynin inuu teleefonkii dadkii kula xiriiro oo uu- oo maaragtay adag tahay marka laakiin sida yada kale waanu waanu iscaawinaa waan iskaraqoonaa waan ismaawilinaa waanu si fiican bay gacanta noogu hayaan sida kale oo cibaadada iyadu waa noo fiican tahay aad bay noo ixtiraamaan wadanku waa wadan weyn oo fahamsan baahida wayna sii daynayaan xataa inaan sii daynaan rabnaa bay leeyihin laakin dee safaaradiini iyo dawladiini baa leh dadka iyagaan rabnaa oon ceshanaynaa marka annaguna dalkayga waan rabnaa laakin waktigan maaha waktigii ku haboonaa dawladdeeduna waxba nooma hayso wax balaana ma hayso wax qorshaa ma hayso hadda ayuu madaxweynaha xilka ka tegay ee maraykanka uu kusoo saaray wax la yidhahda t b s oo temporary protection status oo soomaalida uu siiyey sideed iyo toban bilood inaan dadka soomaalida la celin karinin la- ilaa dee dawladahoodu dalbadaan laakin dawladdeedi baa naga dabada ka wada marka dawladda xilkeedu ka dhamaanaysaa maaragtay barnaamijka wada waa jeclaan lahay in hogaamiye fahmaya baahida dadkiisa inuu wadanka xilka ku qa- maaragtay la wareego iyo safiir fahmaya maaragtay dadkan dhalinyarta waxa ay u baahan yihiin ma garatay marka dhalinyarta kalaan jeclaan lahaa inaan codka siiyo si ay kula wadaagaan duruufaha ay ku jiraan waayahay walaalo waayo magacaagii muxuu ahaa magacay waxa la yidhaha sharmaarka guuleed sharmaarka walaal aad baad umahadsan tahay ayuubna uu ka ba- ayuub ayuub magciis muxuu ahaa ayuub cabdikariim aan waan ku jiraa walaal waan ku jiraa een dhalinyaradii waa badan yihiin meesha jooga een dee qolada si gaar ayaa mataqaana ay ay ku- kula hadli doontaa oo ay shacabka soomaaliyeed dhibtooda ay ugu gudbin doonaan een walaala waxaana rabaa inaan mar labaad ku celiyo dhibta ugu badan annaga halka nagu hayso waa safaaradda soomaaliya iyo safiirkeeda nin safiir la yidhaahdo axmed cawad iyo nin ka hooseeyo la yidhaahdo thabit maxamed ayaa horta major problemka halkan nagu haya ay kamid tahay waxay doonayaan inay dadkan mataqaana xooga inta ka qaataan ay safaaradda travel document u sameeyaan ay dhammaantood wada celiyaan almost hadda wadankan waxaa ku xiran dad shan boqol iyo abaf gaaraya een isugu jira noocyo kala duwan ee soomaaliya ka yimid een wareeyaal le abwaano le dad mataqaanaaye howlo kale ku jiray le een oo mataqaanaaye xaalado badan wadankii ku haystay kharashaad fara badan soo bixiyey aana maanta wadankii ugu laaban karin xaalado amni oo haysta darteed safaaraddu waxay fiirinaysaa male waxay indhaha wax walba indhahay ka qatonaysaa waxay dadka uqasbaysaa mataqaanaa inay celiso awal hadda ka hor agosto two thousand sixteen ama laba kun iyo lix iyo toban waxay soo saartay dravel documenty amase warqadaha lagu safro oo dadka lagu celiyo ilaa waxay noo soo saartay shan boqol oo qof shantii boqol oo qof markay damcday inay la celiyo yaa ma cilad farsamaa dhacday waa la celin kari waayey waa lagu fashilmay kadib waxay soo rogtay barnaamij ah qof walba ha lagu khasbo inuu warqad soo seexday isagu oo uu ku dalbanaya in soomaaliya loo celiyo dee qofka caqliga suure qof labaat shan iyo toban waddan soo maray lacag labaatan kun ka badan soo gubay naftiisa khatar soo geliyey soomaaliyana uga soo cararay xaalado amni ama xaalado kale oo haysta inuu ku laabto way adag tahay xilliga la joogo soomaaliyana amnigeeda aan ognahay iyo dowladnimada ka jirta dadki marka waxay ku khasbayaan inay laabtaan oo warqada soo saxiixaan haddii aad weydiiso dha wadankii diltaan kasoo cararay baa wadankii shalay ka jirana waxay kuleeyihin meeshaan aad ku dhimanaysaa dowladdii maraykanka iyo saraakiisha meesha lagu haysay intaa lagu sheegayaan okay marka haddii marka aanu doorbidi lahayn safaaraddu ayna caawin lahayd ay u sheegi lahayd dowladda maraykanka in soomaaliya haatan ay diyaar aysan u ahayn in dadkii ay la laabato sida dowladaha kale dowladdan hadda mataqaanay senegal la yidhaahdo dowladda kenya lafteeda jaarka nala ah bakistan wadamo china ruushka wadamo badan oo waaweyn oo amni leh oo qarniyo badan soo ahaa dowlad ayaan hadda ku degdegin dadkooda inay la laabtaan maaqan safaaradan soomaaliya iyo dowladda xasan sheekh waxay ugu dhiiranaysa in dhalinyaro badan oo mataqana amnigeeda aysan qaadi karin dhaqaale aysan u celin karin xaalado mataqaana fursado aysan wadanka ugu abuuri karin waxay shafka ugu tumanaysa oo dabkii dab dalkii ay ku celinayso anu garan mayo shaksiyan hase ku ahaatee dawladdu hadday diyaar u tahay inay na caawiso fursado badan bay nagu caawinaysaa maraykanku waa ogyahay xaaladda soomaaliya bishii january laba koob iyo tobankeedi laba kun iyo lix iyo toban wuxuu uga digay muwaadiniinta amerikaanka oo dhan ama soomaali haataan citizenship wata amase muwaadiniin american oo kale ha ahaadaan inay meel soomaaliya kamid ah ay ka caga ay deg ay ka degaan ama ayse ay booqdaan sababta ay ku macneeyeenna ay ahayd in mataqaana ay kooxda nabadiidka soomaaliya ka dagaalanta ay dhibaato badan ku hayso dadka ajaanibta iyo dad kale ee mataqaana fikirkooda kasoo horjeeda sidaa darteedna aan muwaadiniin american ay soomaaliya ku laaban karin hadda beri dhexdaas laba beri ka hor waxay ba ka soo saartay mataqaana inayna weerari karin mar wadankan kenya xaaladda wadankii waan ka ognahay maraykankuna waa ogyahay dad soomaaliyeed asagu diyaar umaha inuu ku celiyo laakiin hadda safaaradda soomaaliya dadkii ka bix mushtaraysa oo travel document u samaynaysa oo maraykan ku dhiirigelinaysa in dadkii ay dib ugu celiso oona wadankii annaga hayna dadkana waa inay wadankooda ku laabtaan haddii kalaa lagu khasba dadka inay wadanka ku laabtaan maraykanka marka aad iyo qiil kuma le uu mataqaana dadkan soomaaliyeed uu noloshooda risk ku geliyo laakiin safaaradda iyo dowladda xasan sheekh ayaa khatarteeda leh oo aan naga bix mushtaraysa oo dib noogu celinaysa meesha aanu kasoo cararnay amnigii wadankiina ku fashilmay oo wixii budget wadankii loogu talagalay in wax looga qabtana jeeb ku shubanaysa dhibaatadan haysata waa taa shacabka soomaaliyeed haddayna maqlayaan meel walba ay joogaanna waxaan ka codsanaynaa inay arrintaa ka dhiidiyaan inay dawladda kala hadlaan inay dareenkooda ku cabiraan mataqaanay aaraada communicationka amase banaanbaxyo loo muujiyaan ay dawladda ku cadaadiyaan in aysan ku degdegin muwaadiniin ay lasoo laabato xaaladda wadanka oo jirta awgeed haatana walaalo waxaan jeclahay in dhalinyarada kale ee iladoo meesha ila jooga ay fikradahooda iyo mataqaan dareenkooda ay la wadaagaan shacabka soomaaliyeed waayah walaalo kaasi wuxuu ahaa haatana haatana haatana kusoo dhawo waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo nin cabdinaasir la yidhaahdo cadow muddo dheer buu wuxuu joogay isaga oo da-yar baa la keena halkan laba labaatan sano in ka badan buu wadanka joogaa haatanna waxay safaaraddu usheegtay inay celinayso wadanka ciyaalkiisii oo maraykan joogay iyo xaaskiisii bal isagana waxaan rabaa inaad waraysi ka qaado
waaya Okay, uh, I came to uh, United States in uh, 1996 when uh, Okay.
Civil War, uh, Somalia Civil War started, and I've been in the United States ever since. And ahora yo no tengo ganas um a debatir a luego captar a allá inmigración que tengo, then and lá que na inmigración que se perca es esto.
okay Wh- and, uh, when you were in the United States, what status you were? What status? As a refugee, as a asylee, statuskaagu muxuu ahaa?
Uh, refugee. I came to the refugee.
marka adigoo refugee baa n crime gashay marka felony baa samaysay kabacdi waxaa lagu n tibaa lagu masaafurinayaa miya Yes.
okay n marka safiirka maxaad ku haysataa ma haddaad felony gashay le wadanku haddaanad status ku lahayn uh, if you don't have, if your status is not a citizen, even if you're a citizen, some some of the crimes they can revoke you. Marka, wh- what's your point? Ad, uh, ad u haysato safaaradda Soomaalida.
Okay. Yes, Safirka. Uh, we, he came to talk to us uh, uh, through uh, uh, via what's that? Via television. And Okay.
He told us that you're not going to leave prison. You can either die in prison or and get deported or sign the papers. Write a On a- statement.
Okay, okay.
I got all my family over here, and I don't know nobody in Somalia. And I got a uh, a son over here and a a wife. So, but Okay.
they still trying What to is- send me back.
What's your message to the Somali people?
Say that again.
What's your message to the Somali people and to the embassy?
Nikan Nagakapta. Do something about this guy. He he corrupted. He crooked. And when he talk, he talk just like the ICE people.
Okay, well, well said, well said. Okay, next one.
All right, salam alaikum.
Alaykum assalam.
walaal waa magacayga mukhtaar isaaq ibraahim Haye, waxaan ii sheegay kasoo jeedaa gobolka baay gaar ahaan degmada ofurow waan gartay, walaal waxaan joogaa ilaa maraykanka aan ku xiranahay ilaa hal sano iyo bar magarad waan gartay. Marka waxaa tahay nimada een, iyagoo Mexico ka soo gudbaya la qabtay.
ha waxaan ahay dadkaa ii sheeg xuduuda mexica dhanka kasoo galay oo ii sheeg tahriib ilaa koob iyo toban wadan ii sheega lug iyo baawar kusoo maray magarad Waan gartay, markaana dee tahriibna waa iska taqaanaa oo ii sheega dadadaa ii sheeg lugu beelo oo ii sheeg andahooda ii sheeg ku waaya hataa wiilal ila socda waxaa jira oo ii sheeg oo intay jigga ku jireen iyo xaa soo cunay aa ii sheeg eh, hadda maanta oo mid kamid ah lug la jaray hataa kii lugta la jaray maanta ku jiro sagaashan qof oo ii sheega maanta xamar laga dejinayo magarat subxaan Allah. Haye, alxamd alxamdulilah anii nasiibana waxba waxba ima gaarin ii sheeg haddana waa xeranahay sharci waa la ii diiday fursado badan waa hayste oo ii sheeg eh, oo aan banaan ku bixi karin laakiin dawladii dawladii dawla- dawladii dawla- dawladii soomaaliya maanta igu degan oo ii sheega maanta taagan oo ii sheeg dadkayga waa u baahanahay waa cishina markan insha allah adigiis eh, waxaan ku jiray dadkii ii sheeg oo la kulmay oo sa- safiir ku-xigeenka oo videoga la kulmay safiirku wuxuu ii sheegay inuu si qasab a igu celinayo haddii warqadan ii sheeg oo dee migrationka aan soo saxiixin warqadaada kasaba kasabaa laiga dhigay dadkii hadda wiilal badan oo isu soconay oo isla imaanay hadda kasabaa loogu saxiixay aniga waxaan ku jiraa dadkii iisha warqadaa ma saxiixahay dhahay markaan intii kale warqada saxiixin waa la qaaday anigana waxaa laigu hanjibay in eh, eh, jeel ii gelin doono magarad oo ninka igu hanjibay uu yahay safiir ku-xigeen waan ee gartay, Saabir waan- Cabdi.
waan gartay waa- waad mahadsantahay walaalo bal waxaan doonayaa in si wanaagsan ama een, ayuub ama inankii kale uu u sharaxo warqadani maxay tahay bal dadka soomaaliyed u fahansiiya warqadani le- uu safiirkuna idin leeyahay saxeexa dadkii saxeexayna laidin istaafuriyey bal warqadan si fiican u midkiin ha u sharaxo waa sax wa anaa kugu soo noqday sharmaarka kugu soo noqday Waa Horta sharmaarka.
niyow, een, hal hal pointi baan rabaa inaan inaan saxo moog haye waxa weeyaan horta een een soomaalidu weligeeda yaa leeda meeshan kasoo geli jirtay lamana celin jirin sababtoo ah soomaaliya wadan dad loo celin karana ma aha safaarad soomaaliyeed oo furnayd oo dadka celin jirtayna ma jirin oo boqolaal baa kasoo gudbay xadkan oo marka qofka haddii sharciga loo diiday iyo haddii la siiyo iyo qof kasta sooma qofka soomaaliga wuxuu ahaa qof uun sii daayo un ma garat waan gartay hadda arrinta waxay taagan tahay safaaradii baa waxa ay leedahay dadkii baan celinayaa hadda inankan kuga hadlayo meesha uu ka yimid ufuro baa layaa waa baydhabo baadiyaheeda gobolka gobolka- dowladdii ma joogto marka waxaa jooga dhibaato wadankii ka wada oo qof kasta oo maaragtay een, aragtidooda diidan dilaya xataa hadda maraykanku ka yimid la yidhaha waxaaba loo dili karaa waan gartay oo ummadda soomaaliyeedna ka garaabi kartaa inuu yahayba la odhan karo waa waa waan gartay fasaad.
sharmaarko inaad sharmaarko Hawla.
waan gartay ee waxaan doonayaa bal inaad bulshaweynta soomaaliyeed idin dhegeysan doontaa u sharaxdaan Mhm.
een, si loo fahmo ujeedada ay ka leedahay soomaalidu eh, ama safaaraduba celintiina warqadan masa- yaa idiin keenay marka hore warqadan xaggee ka timiday ma waxaa idinka timiday qaybtan u qaabilsan een, qaxootiyada mise safaaradda idinka timid oo warqadu siday ku timid oo si- iya- maxaa ka- bal ku- ku noqda halkaa wax yar ha warqaddu waxa weeyaan horta waa warqad cad oo bayaada waxaa isla afgartay dawladda iyo nimankan gacanta lagu haya iyo safaaradda soomaalida isla afgartay warqadda sidaan anigu ufahmayno ko de haye warqadda waxaa kuu keenaya nin gacanta gacanyaraha aaga ah oo ka shaqeynaya inuu wadanka kaa saaro oo deportation officer la yidhaahdo ninkaasaa wuxuu kuleeyahay warqadan waxaad ku qortaa af soomaali oo waxaad tidhaahdaa aniga oo ah sharmaarke waxaan doonayaa inaan wadankayga hooyo ku noqdo
marka waa inaad waxaa lagaa saxeexayaa voluntary deportation
ha warqadaa waad qoraysaa kadibna safaaradday u geynayaan safaaradii baa markaa waxay odhanaysaa cadayn ahaan bay u isticmaalaya inaan anigu doonayo inaan wadankaygii aado haddaan warqadii diido oon warqadii qori waayo oo aan ku qori waayo inaan wadankaygii baan rabaa inaan aado aan ku qori waayo waxay macnaheedu tahay inaan ku guul daraystay inaan kala shaqeeyo hay-adaha dawladda iyo ninka gacanta igu haya in wadanka uu iga saaro
haye isaga shaqadiisa inuu waddanka kaa saaro ha isaga shaqadiisa inuu wadanka kaa saaro marka waxay saamaxaysaa inaan xabsigii isaga jiro taa iska taa ka sokow safaaradda laftirkeediba intay kusoo wacda waxay ku leedahay hadda ninkan mas-uulka imaantida weyta noo yimid wuxuu yihi warqadaha khasabku saxeixa oo waxa aad qortaan in aad doonaysa inaad wadankii ku noqotaan aniguna wadankii ma rabno inaan ku noqono xilligan haddii aad diidaan waad xirnaanaysaan weligiin iyo alihiin baad xirnaanaysaan marka halkaa waxaa looga bixi karaa mar haddii ay safaaradiiba rabto inay dadkeedii ay warqadeetay qortaan ay dalbadaan in wadankii loo celiyo in wax aan official ahayn oo tuugannimo u eg inay safaaradii ku doonaysa inay dadkii ku celiso marka waxaad dee rabta la rabnaa inaan ogaano ama bulshada soomaaliad ogaato xaqiiq ahaanshaha ama sharci ahaanshaha iyo la wada shaqaynta safaaradda dadkan idin dibort garaynaya saasaad doonaysaan soo maaha
ha maya taasaasaasaan doonaynaa waxaan doonaynaa inay safaaradaydu arrin noo sameyso annaga ko dawladeeduna xabad no arrin noo sameyso waxa weeyaan adduunyadii o dhan baa meeshan ku qoran ku xiran baan ka wadaa oo nala joogta dadkooda ma celiyaan sababta ay soomaalida no- safaaradda uga shaqeynayso oo weliba ay hormoodka ugu tahay inay dadkan celiso maxay tahay dadkan awalba waa soo geli jireen waana lasii dayn jiray oo wadanka iska waxa laga siin jiray shaqo oo ay ku noolaan jireen sababta ay safaaradii iyadu ku doonayso inay dadkii ku celiso ku raafto waa maxay ko oo ay uga horeynayso maxaa la yidhahdayey kuwii gacanta nagu hayay oo le waaban idinsii daynayna wallahi nimankaas gacanta nagu hayo waxay dhahaan inaad soomaaliya aadaan annaga xataa waa ka xunahay laakin dawladiini baa rabta ma garata dawladda hadda waxa ugu jirta siyaasadda madaxweynaha kamid tahay inuu dadka kenya joogay qaxoontiga u dib u ceshado dadkii norway laga celiyay baad og tahay kuwii denmark hadda laga celinayay baad og tahay kuwanna waa un heshiis lamid ah bishii saddexaad baa heshiisyadaas la wada galay ninkii hay-adda socdaalka soomaaliya haystay gaafow loolan jiray baa lagu eedeeyaa inuu heshiisyadaas sameeya aniguna aan ku tuunsanahay waayo markaan halkan joognay buu heshiiskaa uu dhacay waana naloo sheegay marka heshiis official maaha dawladda maraykankii baa ayaa ayaa hadda sharciga soo saaraysan wadankii dadka loo celin karin safaaradii waxaan doonaya inay ka qeyb qaadato sii deynta iyada oo ay hataa dawladda maraykanka u sheegto ugu yaraan war dadkii wadankii gacanta kuma wada hayno wadankii waa loogi in laga xaqiiqo sheego waxa wadankii ka jira maha beenta lasugu sheegay ma soomaaliya dawlad ammaankeeda dadkeeda dhalinyarteeda iyo ummadeeda oo dhan hanan kartaa joogto dawlad ajaanibaa joogto ajaanibaa joogo ceemasheeya dawladda ilaalinaya annaga wadanka waa usoo shaqeynaynaa wadanka waa u maqanahay dadkayga iyo qoysaskaygaan anfacayna ummadaydan anfacayna sidaasaanay danta dalka iyo dadkuba ku jirtaa soo maaha
waa run idinka markaa waxaan ka ahay ninkaa raba inuu waddanka idinka saaree i- idin dhexeeya idinkii dawladda idinku wax khaas ahoo ama dooda ama looyar ama qaanuun hayo oo idin dooda ma leedihiin oo gaara
dabcan waan leenahay dhalinyaro fara badan baa le hadda kuwan la qaadayo ayaan darada ugu weyn waxa weeyaan walaalo qofku haddii uu kiis u socdo oo maxkamad kiiskiisa uu bendan yahay oo uu qofku ku dadaalayo inuu sharciyadii dib u cesh- usoo cusboonaysiisto oo uu cadeymo keeno lama qaadi karo qofka kiis noocaas oo kale ugu socdaa safaaradda hadda waxyaabahan ay samaysay waxaa kamid ah sagaashanka wiil ee maanta la qaadi doono ama beri la qaadi doono ee hadda la isku xirxiray dad badan oo kiisaskoodii socdaan baa ka jira oo maxkamado kiisas uga ballansan yihiin baa ka jira oo ay safaaraddu documentiyad u samaysay xataa inay dadka kala horteeyahayd oo tirahdo war bal xataa eeg kow horta waxaa sheegay inay dadka wareysatay inay wadankii ka- u dhasheen iyo in kale laba waxay ahayd inay tijaabiso dadka in la khasbayo inay rabitaankooda ku rabaan iyoay ku baxayaan saddex waxay ahayd in qofku ay ogaadaan inuu kiis u socdo iyo inaanu kiis u soconin qof intaasba ma safaaradii ma samaynayso waxa weeyaan dadkii o dhan bay isku daraysaa soomaalidii o dhan bay isku daraysaa iska badbaaya wiilal etoobiya laga soo celiyey oo dowlad deegaanka etoobiya ka yimid oo soomaaliya oo etoobiya tiri ma qaabilayno oo sharciyan ah in la sii daayo ayaa safaaradda soomaaliya iska qaadato tiri waa soomaaliya annagaa soomaaliya geynayna weligoodii aan loodna soomaaliya may may tegin wallahi waan kula hadlaya hadda way hor fadhiyaan rag kamid a baa ay hor fadhiya ma garad marka Waan garad.
safaaraddu say u shaqeynayso iyo qaabka ay wax u wado oo dhan ba waxay waa totaliba aan daldan oo aan shuruucda caalamiga waafaqsanayn oon dadka ummadda ka turjumaynin waana waxaan u doo waa- waana sababta aan u qaylinayno oon rabno inay ummaddu ogaato oo aan u bandhigno adduunyada iyo soomaaliduba in safaaradda soomaaliyeed khasab dadkii ku wado iyadu ma garad
aad iyo aad ah, dhegeystayaal wali naga socotaan waa madasha lixdan oo alaba lagu wareysto siyaasad eh, lagaga faalloodo siyaasadda soomaaliyeed iyo arrimaha bulshada soomaaliyeed maanta waxaa marti noogu ah ama inoogu casuuman madasha dhalinyaro soomaaliyeed oo ku xaniban ee waddanka maraykanka islamarkaana diyaar u ah in la daabulo oo dhulki soomaaliya lagu celiyo iyada oo loo soo marayo si aan sharciyaysnayn oo ay kana dambayso safaaradda soomaalida ee u fadhida waddankan maraykanka n walaalo waxaad igu noqotaa inamada kale meesha idinla jooga aan ka ahayn inan kii markii dhawad hadlayay ee isagu muddada waddanka joogay ee dembiga yar galay kuwo lamid oo saas oo kale miyay jiraan
ha waa waa badan yihiin walaale dhalinyaro badan baa joogta hadda laakiin waxaan jeclaha inaan kugu dhiibo macnaha dhalinyarada waxa wadanka border kasoo galay wax hadda wadanka joogayba halkaa wiil baa jiray oo kula hadlay laakiin hadda waxaan jeclaha inaan kugu dhiibo nin ethoopia ethoobian ah oo somal somali ethoobian dawlad deegaan kasoo jeeday la yidhaahdo faisal bal sii wareyso
aad iyo aad faysal oo magacaago saddexan iyo magaalada walaal faysal waxaa la yidhaahdaa magacayga saddexana brother muhiim aan umalaynaya inuu sheego waa mahadsan tahay waay maga magaaladaad ka timid ma sheegi karta iyada waxaa aniga aho soomaalida ethoobiyan ahaa waxaan ka imid deegaanka soomaalida ethoobiya labada kun iyo shan tobankan waddanka soo galay kiistayga waa uu dhamaaday markuu dhamaaday kadib safaaradeydaan la xeeday waxaana u sheegay inaanan doonayn inaan noqdo marka waxay u sheegeen maxaa la yidhahdaa hadaadan doonayn inaad noqoto qasab macnaha kuguma celinayno travel documentina kuma samaynayno muddo kadib adiga waxaa la furay safaaradda soomaaliyeed taasoo aan u malaynayo inay inay ka helaan oggolaansho ah inay samaynayan travel document marka soomaaliyaaba lii bedelayba original maxay automatically
ha marka adigoo soomaali ethoobiyaana bay safaaraddii projectkaygii ku darsatay soomaali kugu bedeshay haadiyo codsi bay u direen waxay ku yidhahdeen ninkan waxa weeyaan soomaalibu ku hadlaa waxaan umalaynaa inuu soomaali yahay marka aduu de waa dad soomaali soomaalida waa isku mid waa adiga yaqaano lama kala garanayo moogtahay hebel hebel iyo hebeleba waa isku wada mid waa run jabuuti maba bay ka wada yimaadaan iyo etoobiya marka dalashadayda waxay iyo sharciyadeeda oo dhan waa wataa aduu iska uu waxaan umalaynayaa issugaasa eraya sheegayaan dhalinyarada iyo diiladay la galeen aysi inay ta- kamid tahay waxyaabahan ay samaynayaan
aad iyo aad ma walaal waa aad iyo aad baan horta idinka mahad celinayna dhammaantiinba ilaahayna ha idiin fududeeyo Ha- haladna ha iga qaadayna magaca aan saddexdeen idin weydiinaya waxa weeyaan dad badan oo la raadinayo lunsan baa jira oon Ahaa.
iyo waxaal meela dhigan aan lahayn marka inay dad badani ku farxaan baa dhacdaba marka ma- magaciina saddexan meesha laga maqlo saas baan idin weydiinaya sharciyanna inaad dee eh, idi- ay kadeed idinku tahay sheegideedana waan ogahay marka ka raalli ahaada qofkii sheegi karaa si ha sheego si at least xataa inoo daafinaya dhacda waa waa waa iska waan fahmi karaa dad fara badan loo baahan yahay oo in badan aan reerahoodii la xeelin inay ka maqlaan idaacadaha iyo tviyada laakiin reerkayga aniga waxaa aduu kiiskayga dib baan u furay waxyaaba aduu ma garanayaba de safaarada soomaaliya sababtay dib igu conyaso iminka leeyihin soomaaliya aan u dirayna dhalinyaradan ay u conayaan soomaaliya qof inay macnaha mas-uuliyaddiisa qaadaan iska daa dowladda soomaaliya hadda waan la wada soconaa naf macnaha xayawaan xitaa mas-uuliyaddiisa ma qaadi karaan ma badbaadin karaan ilmihiisa ma garanaysaa maraykanka u joogaan xaaskiisa ma geenayo isaga ma tagi karo uu ka baqayaa soomaaliya inuu dad celiyo macnaha dad kale masaakiin oo kasoo cararay soomaaliya dhaqaale iyo kharash kasoo baxo wakti kusoo lumiyo wadankan inuu dib u celiyo sharaf xumo u tahay safiirka sharaf xumo noqonayso waxaasna wax ma garanaysaa weligii laga sheekeyn doono taariikhda u geli doono weeyaan de waxaan u hadlaynaa iminkana dadka ha maqlaan oo waxaan wax macnaha bruuf ha noqoto weeyaan insha allahu insha allah waana rajaynayaa inaad macnaha dadka gaarsiin doontaan oo codmihiisa meel walba laga sheegi doono safiirkan aad iyo aad ma walaal waan isku dayaynaa intii tamarteeda ah inaan dadka la socodsiino soomaaliyeed ee dhegeysan doona waan dee wixii garawshiyaa iyo wixii ay ka qaban karaan iyo sharciyan hadday noqoto iyo hadday noqoto in laydin yimaado iyo hadday noqoto in dee wax kastoo qof dadka soomaaliya ka qaban karaan kolley Haa.
anagu eh, waajibkaygu waxa weeyaan inaan horta codkiina kasoo saarno meesha oo aan banaanka keeno kabacdina aan eh, dadka soomaaliyeed dee ku- jah- j- jariiraha soomaaliyeed degan maraykanku ay isla markaa de wi- eh, meesha ka wadi karaan ay kasii wadaan waana idin dhegeysan doonaan iyagoo badan marka walaal waad mahadsantihin dhammaantiinba aad iyo aad baan idinka mahad celinaya waxaan rabaa inaan ku celiyo ayub iyo iyo sharmaarke bal inay Ah.
eh, gunaanadkii en, eh, codsigooga si ay i- iyagoo shan- laba laba dhowr dhowr daqiiqo qaadanaya wixii Okay.
ay or- wi- maxay Ok.
wadambaystii ka codsanayaan dadka soomaaliyeed maxay si Hay- safaarada hay.
ka codsanayaan sharmalkan kugu soo dhaweynaya walaalaha sharmalkan Waayo.
walaal waxaan doonaya inaan halba inti ku daro oo aan aan aan aan soomaalidana u caddeeyo sawirka xaqiiqiga ee meeshka jirana inaan hadda halkan ka sheegaan doonaya hal halba inti waa doonaya inaan ku daro kowdhe waaye warka aan iminka kaala hadlayno waxaa jooga kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban baan ku ahay kowdhe haye safaaradda cabsida waa qabaan kuu sheegay inaan ku yaro sheego kowdhe haye dhalinyarta badankoodu yacni kalsooni darada ay ku qabaan safaaradda waxay ka baqayaan xataa hadday magacooda sheegaan oo warbaahinta ka sheegaan yidhahaan anoo hebel hebela baa safiirkayga ka cabsanaya inuu da- in safiirkayga ka andacoonaya inuu berri intuu idaacaddaa la dhegeysto magaca qorto berri toole uu qofkaa intuu qoorta qabto tuuro cabsida halkaasay maraysaa laga qab laga baqayo safaaradda wallahi waan gartay waan waa si fiican baan fahamsanay Mm, marka een, wax wax maaragtay een, een, een, adag baa meeshan ka jira een, dad badan oo la caburiyey baa ka jirta een, xaaladoodu meeshan eh, maaragtay aanay aanay dowladnimadiiba cogdad ka gashay dowlad cur- eh, curyaaminaysa een, himiladoodii oo maxaa la yidhahdayey een, een, hor taagan bay u arkaan dhalinyartu een, inay heer gaaraan in wa- wadankooda iyo naftooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkooda wa anfacaan dowlad hor taagan aad bay u iyo arkaan.
aad maxaad maxaad odhanaysaa sharmaarku bulshaweynta soomaaliyeed fariinaad u la faraysaa
horta bulshada soomaaliyeed anigu waxaan odhan lahaa waxaad u baahan tihiin haddii uu xil idiin qabanayo in uu xil idiin qabto qof muwaadina oo aan maaragtay een, aan jinsiyadiisa aan cid kale ku lamaanayn way adag tahay in la helo laakiin een, qofku markuu muwaadin yahay wadankaa u dhashay wuxuu uu uu- uu wuxuu hormarinayaa danta dadkiisa een, wuxuuna ka hormarinayaa danta dalad kale iyo dowlado shisheeye ayuu ka horumarinayaa taas horta waxa weeyaan een, soomaalida oo kula dardaarmi lahaa adduunyadu ma ogola maraykanka ba ma ogola nin soomaaliya oo jinsiyad soomaaliya haysta madaxweyne ka noqdo marka anu safiirkayga waa waxa weeyaan waxaan u arkaa un nin een, een, wadankan uu jinsiyadda ka haystana een, een, u nugul oo u dabacsan oo aan maxaa la yidhahdayey een, een, een, aan aan aan baahida dadkiisa hordhigi jirin oon odhan karin in dadkan een, nolol bay rabaan waxbay kasoo carareen een, intaan waddanka hagaajinayno maxaa la dhahayey een, ha la siiyo wakti iyo iyo iyo jaanis ha la siiyo ninaan odhan karin baan u aragnaa waxaan u baahanahay diblomaasi adag oo dadka soomaaliyeed baahidooda fahmi kara duruuftooda fahmi kara dantooda ka horumarin kara danta dadkii dad dadad kale iyo naftiisaba ka horumarin kara baan u baahanahay taa inay soomaalidu doortaan waxa weeyaan ilaahay ha gaarsiiyo midda labaad waxaan dee leeyahay een, tani waa taariikh waana qurmaysaa een, nin kastana waxa weeyaan diiwaanku meel buu ayuu ayuu ka geli doonaa safiirka waxaan leeyahay annagu haddaan nahay dhalinyarta soomaaliyeed ee xabsiyada ku jirta een, oo weliba rag fara badani hadda een, nin meeshan aan ku jiro ku jira qeyb kale wallahi nin dhimirku ka tegay baa ku jira dhalinyarta soomaaliyeed godobaad ka gashay een, waxaan leeyahay dhalinyarta soomaaliyeedi een, een, waxay ku hayaan een, taariikh aadan wanaagsanayn bay ku hayaan een, weli laakiin taalis baad haystaa fursad baad haystaa diiwaankaaga ku saxdid een, iyagana een, maaragtay aad aad maaragtay mustaqbalkooda ku bidhaamisid haddaad hogaamiye tahay oo aad ummadda soomaaliyeed hogaamiye u tahay wadanka aad tafriirka ka tahay dhalinyarta soomaaliyeed oo ku xirxiran ee ku baadilan ka furfur ka furfur oo nin reega lago oo hordhig baahidaada oo u sheeg inaanay dadkani aanay maarata anigu dembiyana maanan gelin inta yada badan hal nin baad la hadashay maanta inta kale oo dhan waa dad nolol doona marka een, dowladda cusub waxaan leenahay een, tani way idin sugaysaa waxa weeyaan waxa idin sugaya wadanku marxalada adag buu ku jiraa xaalad kala guura laakiin waxaad u baahan tihiin inaad maaragtay ogaataan inay dad soomaaliyadoo u xiran soomaali kale inay jiraan inaad ogaataan ayaan kaga baxayaa hadalka walaal adiga iyo idaacadaada iyo bulshada soomaaliyeed ina maqlisana waa salaamaynaa waxaan idiin rajaynaynaa maxaa la yidhahdaa caafimaad iyo guul iyo farxad saad codkayga u qaaday ilaahay ha ku barakeeya saaxib waan ku salaamaynaa aad iyo aad baan idiin salaamaynaa anaguna dhammaantiinba ilaahay ha idinkana xagga ka saaro silac iyo dhibkaad ku jirtaan waa midaan ummadda soomaaliyeed meelay joogto idinla wadaagayso marka aad iyo aad baan idiin salaamayna walaalayaal insha allah marta mar dambe intaan mar dambe idinla soo hadli doonana saasaan idinkala tegayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
ayfuran idinkuma arkaysid eheela joogo ayfuran idinkuma arkaysid una adeerko ayfuran idinkuma arkaysid una adeerko ninku qaaday eed qadiiboy Nuncal Padre es Caína.
Aula haas madara Ati lagu amira ayaa laga rabaa Thank you.